Shirkani uu shirgudoominayay Kusimaha Madaxweynaha ahna Gudoomiye Ku-xigeenka Koowaad ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Maxamed Macalin oo ay weheliyaan wasiiro, la-taliyaal iyo saraakiisha hay'adaha amniga ayaa waxaa looga hadlayay amniga iyo sidii loo horumarin lahaa arrimaha bini'aadantinimo iyo xiriirka, iyadoona kulanka uu qayb ka ahaa wafdi uu hogaaminayay Ku-xigeenka Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadantinimada iyo xiriirka Soomaaliya. Kulanka kadib waxaa shirkaasi faahfaahin ka bixiyay Wasiirka Wasaaradda Amniga Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir.
Bismillahirrahmanirrahiim. Waligay shirniin ku qabsoomay xafiiska Golaha Wasiirada magaalada Baydhabo dowladda Koonfur Galbeed. Shirkaasoo shir gudoomiyaha kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha baarlamaanka dowladda Koonfur Galbeed. Waana ku qeyb galeen runtii wasiiro iyo tiim ku socda UN-ka walina lanku wada hadlaaya arrimo ammaanka guud deegaanadan dowladda Koonfur Galbeed iyo howlgallada ku socda guud ahaan dalka saas oo kale wali laku wada hadlaaya arrimo gargaarka bini'aadantinimo oo deegaanadan Koonfur Galbeed lagu wado UN-kana wali in mahadnageena dowladda Koonfur Galbeed iyo qaabkii oon la shaqeeya hayto hay-ado amniga si guud dhan kasta unuuna saas oo kale wali inku mahadnagnay shaqada faylo ayuu ku haayaan dowladda koonfur galbeed dhatiye haddii haada lahaytay arrimo horumarineed haddii haada lahaytay arrimo gargaar iyo haddii haada lahaytay inuu si bood gareeyaan arrimo amniga marka iyada mahadsan Kulankani ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayay sidii loo horumarin lahaa ammaanka iyo arrimaha bini'aadantinimada.